socda maamulada galmudug iyo jubbaland oo doorashooyin kusoo fool leeyihiin in ay puntland wax ka bartaan xoog wax laguma kala qaado in ay si wanaagsan tartan xalaal iyo xor ah uu u dhex maro waxaan rajaynayaa ciddii soo baxdana bulshadaas iyo adduunku iyo dadkuba inay la shaqeeyaan waxaan aada u rajaynayaa dowladda federaalka inay aada uga fiirsato in magacii xumaa ee meela ka raacay ina dibdam u raacin oo ay meel ka istaagto dhexdhexaada kuwii istaageera oo toosay inuu ilaahay naga dhigo waxaan aada u rajo weynahay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad ku filan dalkooda inay maamushaan danahooda ay qabsadaan wixii tegayna ay dib u milacsadaan oo aysan dib u gocan